waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobo aan fara badnayn oo yar nambarka midka koowaad waxaan soo dhoweynaynaa anoo ku hadlaya afka maamulka koowaad dowlad goboleedka jubbaland heshiiska ka dhacay maanta magaalada muqdisho oo lagu aqoonsaday maamulka saddexda gobol baay iyo boqol iyo shabeellada hoose heshiiskaas oo runtii beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo dad kale oo runtii wanaag ka tali soo fara badan in muddo ay ka shaqaynayeen maantana lagu heshiiyey aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa runtii sida beesha caalamku ay usoo dhoweysay waxaan u aragnaa inuu yahay dhaqangelintii dastuurka soomaaliya ee federaalka qeybo ka mid a runtii waxaan kaloo u aragnaa inuu yahay in xal loogu gaadhayo yani culayska ka jiray siyaasadeed ama dagaaladii iskahoramaadyada ka jiray magaalada baydhabo arrintaas runtii waxaan aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa waxaan u rajaynaynaa in ay gacanta isqabsadaan dadka walaale ee gobollada degan maamul loo midaysan yahay runtii oo xalaalan inay dhistaan insha allah bidnilah alkariim qodobka labaad shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose muddooyinkii u dambeeyey wax ka dhacay dagaallo fara badan dagaalladaas waxaa ka dhacay waxaa ku dhintay dad fara badan yaa ku dhintay dad fara badanna way ku dhaawacmeen in kaloo fara badanna runtii way ku barakaceen runtii waan ka xunnahay aada iyo aad baan ugu xunnahay waxaan is leenahay dagaalladaasu guul laguma gaadhayo noocay dooni maa noqdaan ciddii dooni ha adeegsato wixii meesha ka dhacay runtii wuxuu ahaa dagaal dhib badan dad badan baa la laayay maaragtay yani sida loo laayay dadkaas waxay ahayd waxaan sahlanayn xasuuq baa lagu tilmaami karaa meeshaasi wax ka dhacay dagaal adag buu ahaa dagaalkaasuna runtii inta badan darayska iyo ciidamada dadka leynaya waxay ahayn ciidamo maaragtay magaca dowladda soomaaliya sheegto arrintan waa nasiib darro in ciidamo dowladda soomaaliya magaceeda huwan inay laayaan ama ay xasuuqaan ama ay weeraraan dad shacaba runtii arrin loo baahan yahay maaha waa inay ka digtoonaato dowladda soomaaliya arrinta noocaas inay mar labaad soo noqonin dadku waxay heshiis ku yihiinna waa in maaragtay ay loo daayo arrintaas runtii waxaan leenahay waan ka xunnahay dagaalada noocaas ee soo noqnoqday waxaan rajaynaynaa dhulkaas sidaa hadda loogu heshiiyey maamulkiisa in loo daayo